ciidamadan ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan kuwa loo yaqaano harmacad ayaa wiilkan waxay ku dhaawaceen iskuuska ekis kontarool balcad ee magaalada muqdisho wiilka la dhaawacay oo xaaladiisu caafimaad liidato ayaa lagu magacaabaa cabdiraxmaan cabdulaahi xuseen waxaana loo dhaawacay iyadoo la doonayay in lacago baad ah laga qaado mid ka mid a dadkii ku sugnaa goobta lagu dhaawacay dhibanaha ayaa ka warbixinaya sababta loo dilay wiilka iyo qaabka ay wax u dhaceen markii galabtii aheedoo asagoo xaafadda u socdo waxay dhaheen lacag baadana sii asagu wuxuu dhah lacag baadana ma bixi karo iga leexda markii saas oo dhaane ul ay haysteenoo karbaashiinu ahay aan u malaynaa masafiilo ee cunugu ku garaaceen kabacdi dambe ninkan kaletooda meesha ka soo baxay biskoolad oo farqabadoona dhuunta ka marsiiyey markii dhuunta ka marsiiyey kabacdi dambe cunugi meeshii ku dhacay waa rafayey kanna waa fakeeyo askarta meesha joogto xaram cadkeedna waa waxbaa ka qaba waayeen waana arkayeen talihiisana waxaa la dhahaa cabdiweli cabdiweli axmed cawaale aa la dhahaa ehelka wiilka ardayga ah ee la dilay oo warbaahinta la hadlay ayaa iyagana dhankooda dalbaday in askariga falka geystay lasoo qabto waxaan halkan u taagannahay inaan cadaalad u helno dhib dhacay xalay ku dhacay wiil yaroo ardaya ciidamada dawladduna ay wax gaarsiiyeen askari ka tirsan ciidanka haramcad magaciisana la yidhaahdo cabdixakiin cabdixakiin siciid abshir ayaa wuxuu xabad ku dhuftay wiil yaroo arday muurtafaya koom watay isgoyska exkontarool ciidamo dawladda ayaa la joogay ninkaasuu magaaladu baxsid ku yahay waxaan rabnaa inaan cadaalad helno dhibanaha waxaa la yidhaahdaa cabdiraxmaan cabdulaahi xuseen maxamed muuse la yidhaahdaa waa isbitaaluu ku jira hadda iisiguudu ku jiraa oo digfeer waxaa muddooyinkii dambe magaalada muqdisho ku soo badanayay dhaca iyo dilalka bareerka ah ay geysanayaan askarta dowladda federaalka maamulka uumajaraha u haya xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa lagu eedeeyaa inaanu waxba ka qaban cabashooyinka kaga imaanaya bulshada iyadoo dhanka kale mas-uuliyiin ka mida maamulkaasi ay ku eedeeyeen in lacago badan oo ganacsato iyo xogmaalato looga qaaday ay sheegeen in madaxweynaha dowladda federaalka ah koonkiisa si gaar ah ugu dhacday